bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu akhyaarta hawada naga dhegeysataa idilkiinba meel weliba aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka sahanka raadiya wadahan oo kale aad ka dhegeysataan rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya barnaamijka maanta waxaan kusoo qaadan doonaa
annaga oo dhammaystirayna qorshaha la wareegidda garoonkan waxaynu dib u cusboonaysiin iyo dib u dhis ku samaynaynaa garoonkan waa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo tegey tuulada ciyaaraha soomaaliya haddaba barnaamijka ayaad ku dhegeysan doontaan madaxweynaha waxa uu ka yidhi garoonka istaadium muqdisho oo ay isaga baxeen ciidanka amisom iyo ciidanka booliiska soomaaliya oo lagu wareejiyey dahaweynta isboortiga cayaartooyda soomaaliyeed meel kasta oo ay dunida ka joogaan inaan isugu bishaarayno in garoonka stadium muqdisho oo ummadda soomaaliyeed marar badan ay su-aala naga weydiiyeen marar badan soo celintiisii khadiijo maxamed diiriye wasiirka wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha ee xukuumadda soomaaliya ayaa iyana ka hadli doonta sida ay u soo dhoweeyeen garoonkaas oo haatan dib u dhis deg deg ah lagu samayn doono marka maanta xiriirka soomaalida kubadda cagta iyo dhammaan bahda isboortiga soomaaliyeed waxa uu soo hoyeetay guul kadib markii dib ay u hanteen garoonkoodii weynaa ee faca ahaay xogeyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliya ayuu kaasina ahaa xasan maxamed maxamuud xasan farey oo inoogu warrami doona inta aan barnaamijka ku guda jirno barnaamijka sidoo kale waxaa nagala qaybgeli doona mas-uuliyiin kale iyo dad kale oo waayajoog u ahaa garoonka istaadium muqdisho barisamaadkii sida u ahaa jiray iyo ciyaarihii xiisaha badnaa ee halkaasi ka dhacay
haddaad wax maqlaysaan hadalkayga qaato haddaad wax maqlaysaan hadalkayga qaato dhulka horumarkiisiyo hawl hadidinaaye dhulka horumarkiisiyo hawl hadidinaaye habayaraate habayaraate hagal hagelinina habayaraate habayaraate hagal hagelinina hor ilaahay baa laydinku dhaarshi ha halmaamina danteena ciilinkii wacnaa iyo wadadii haleeshe ciilinkii wacnaa iyo wadadii haleeshe u horseeda noloshii hawl hadidinaaye u horseeda noloshii hawl hadidinaaye markaydun joogtaan horay u dhaafo hoosawga noqonina halkaydun joogtaan horay u dhaafo hoosawga waa hagaag dhegeystayaal halkaas aad nagala socotaan waa reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya barnaamijka sahanka raadiya ayaan sii gudagelaynaa oo aan maanta kaga hadlayno guud ahaanba tuulada ciyaaraha soomaaliya ee istadium muqdisho oo ciidanka amisom ay isaga guureen ciidanka booliiska soomaaliyana lagu wareejiyey waxaynu ku bilaabeynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa shalay tegay halkaas waxaana madaxweynuhu uu sheegay dowladdu inay isbedel degdega ku sameyn doonto tuulada ciyaaraha soomaaliya sidoo kalena halkaas dibudhis lagu sameyn doono
implementation of transition, transition plan, which definitely we will renovate.
annaga oo dhammaystirayna qorshaha la wareegidda garoonkan waxaynu dib u cusboonaysiin iyo dib u dhis ku samaynaynaa garoonkan si loo soo celiyo bilicdii uu lahaan jiray Come here for their pastime and enjoy to watch garoonkan waxay dadku iman jireen wakhtigooda firaaqada si ay u daawadaan ciyaaraha kubadda cagta ee ka socda waxaan doonayaa inaad ogaataan in markii iigu horreysay ee aan garoonkan imid siddeetamaadkii ay halkan ku ciyaarayeen kooxaha kubadda cagta ee waddamada bariga afrika
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayuu kaasi ahaa haddaba wasiirka wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha ee xukuumadda soomaaliya khadiijo maxamed diiriye ayaa iyana la hadashay warbaahinta qaranka waxayna sheegtay in wasaaraddu ay aada u soo dhoweyneyso in tuulada ciyaaraha soomaaliya dib loo helo oo bahweynta isboortiga soomaaliya halkaasi mar kale ay ku kulmaan dhammaan waxaan rabaa haddii aan nahay dowladda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo ugu horeeya madaxweynaha jamhuuriyadda mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo xukuumadda uu ugu horeeya ra-iisul wasaaraha een, xukuumadda mudane xasan cali kheyre haddaan nahay wasaaradda guddiga olombikada xiriirada isboortiga qeybihiisa kala duwan bahaweynta isboortiga cayaartooyda soomaaliyeed meel kasta oo ay dunida ka joogaan inaan isugu bishaareyno isugu hambalyeyno dhammaanteen iyo dadka soomaaliyeed guud ahaan teenba een, in garoonka stadium muqdisho oo ummadda soomaaliyeed marar badan ay su-aala naga weydiiyeen marar badan een, soo celintiisii een, sidii dadaaladaas loogu jiray een, oo horseed u ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda maadaama uu yahay taliyihii guud ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya iyo een, barnaamijyada ra-iisul wasaare xasan cali kheyre xukuumaddiisa oo wasaaradani ay ku shaqeyso oo ay ka wada go-an tahay madaxda qaranka sidii loo horumarin lahaa isboortiga soomaaliyeed iyo dhalinyarada een, maanta oo bisha ay tahay toddoba iyo labaatan waxaa dhex tegay madaxweynaha jamhuuriyadda een, berri haddii ilaahay yiraana waa dhammaystirmi doonaan waxaa ka qalab aruursaday staadi muqdisho oo ciidamada dowladda kusoo wareejiyay gaar ahaan ciidanka booliska soomaaliyeed ciidamadii midowda afrika ee deganaa muddada dheer ee ilaa iyo sideedda sano oo ay dalkan joogeen alxamdulilah waa wax ilaahay loogu mahadiyo waa waxaan isugu bishaareynayno taariikh fog ayuu leeyahay een, garoonka een, staadi muqdisho waa oo wada ognahay een, toddobaatan iyo sideedii ayaa dhismihiisii la dhammaystiray sideetamaadiyadii garoonkana wuxuu ahaa kan qaaradda africa ugu sarreeya waxaa lagu cayaaraa cayaaraha soomaaliya isboortiga soomaaliyeed noocyadiisa kala duwan waxaa la dhahaa tuulada cayaaraha soomaaliya loogu magac daraayay ee runtii maanta horumarka isboortiga aan ka sameynay haddaan nahay dowladda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo haddaan nahay xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waa la wada ogyahay rajada isboortiga soomaaliya inay soo noqotay guulo soomaaliya ay ilaa iyo barisamaadkii ay gaari jirin ayaan gaarnay Een, taasna waxaa keen moralka iyo niyadda madaxda qaranka ay ku hogaaminayaan sidii loo horumarin lahaa isboortiga iyo iyo dhalinyarada Een, taasaa keentay in rajadii soo noqoto taasaa keentay in garoomada kale ee magaalada muqdisho iyo kuwa dowlad goboleedyada ku yaalana ee dowladda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ay diyaar u tahay ballanqaadyadeedii inay ka dhawayso haddii allaha awoodda leh ogolaado socdaalkii ugu dambeeyey hadda ra-iisul wasaaraha golihiisa wasiirada ay ku shireen puntland uu soo maray garoomadaas ayaa ka mida iyo dowlad goboleedyada kale in laga dhabeeyo sidii loo soo ballan qaaday dadka soomaaliyeedna loogu jihayn lahaa horumarka isboortiga taageerayaasha isboortiga soomaaliyeedna dhiiri gelinaysa laftirkooda farax gelinaysa su-aalahaas waxaan u malaynayaa inay maanta soo gabagaboobeen maadaama amisom ka qalab aruursatay garoonkii stadia muqdisho toddoba iyo labaatanka bishan agost kun sanadkan labada kun iyo sideed iyo tobanka alxamdulilah waxaan leeyahay inuu soo noqdo kubadda cagta iyo iyo cayaarihii kale lagu cayaarayay qaaradda africa maanta waxaa madax ka ah dad ayagoo cayaartooy ah imaan jiray halkan uu ku cayaari jiray haddaan tusaale usoo qaato guddoomiyaha kubadda koleyga qaaradda africa siddeetan iyo kowgii isagoo ciyaartooyu garoonkan ku cayaaray welina had madaxdaa waxay diyaar u yihiin inay yimaadaan ay arkaan soomaaliya waxay noqotay wadanka aan lahayn cayaaraha fudud orodada garoonka budget iyo dhaqaalihii loo haayay waa la diiday in lagu sameeyo garoonkan hadda stadium banaadir oo kale waayo lix riigo waayo qarashkana waxay ku bixinayaan olombica solidarity ballan qaaday inay bixiso waxay ku bixinayaan standard heer caalamiga national international standard waayo sideed riigaa la rabaa stadium muqdisho kalaa leh waxaasoo dhanaa noo soo wada noqonayo dowladdu waxay diyaar u tahay dayactirkiisii bilicdiisii iyo in lagu howlgalo muddo dhow haddii allaha awoodda la ogolaado kulligeen waa wada bishaaraysanaynaa kulligeen waa isugu wada hambalyaynaynaa ciidanka booliska jamhuuriyadda ayaana lagu wareejinaya si nadaafadii iyo wixii kale loo sugo amnigiisa guud ahaan haddii allaha awoodda la ogolaado hadalkayga waxaan kusoo gabagabeynayaa inaan dhaho taliyaha guud ee ciidanka madaxweynaha jamhuuriyadda mudane maxamed cabdulaahi farmaajo mudane madaxweyne waa mahadsan tahay aan dhaho ra-iisul wasaaraha xukuumadda ra-iisul wasaare xasan cali kheyre mudane ra-iisul wasaare waa mahadsantihiin amisom waa mahadsan tahay ciidankeenna qaranka soomaaliyeed gaar ahaan taliska ciidanka booliskana inay ka howlgeli doonaan sidii nadaafadda iyo ammaanka iyo bilicdiiba ay nagala qayb qaadan lahayn wabilaahi towfiiq hambalyo kulligeen intaasaan ku dhaafno wasiirka wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha ee xukuumadda soomaaliya khadiijo maxamed diiriye oo u waramaysay warbaahinta qaranka ayay ahayd dhegeystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka sahanka raadiyaha oo aan maanta kaga hadlayno tuulada ciyaaraha kubadda tuulada ciyaaraha soomaaliya oo haatan dowladdu ay sheegtay in dib u dhis lagu sameyn doono si aad la socoteen madaxweynaha iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha ee xukuumadda soomaaliya ayaa ka hadlay waxaa haatan qadka telefoonka ku jira oo inagu soo biiray xasan aadan xaaji yabro wiish oo ah guddoomiyaha isboortiga ee gobolka banaadir guddoomiye soo dhowow waxaa kaa horeeyey madaxweynaha iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha ee xukuumadda soomaaliya khadiijo maxamed diiriye oo ka hadlay tuulada ciyaaraha soomaaliya ee stadio muqdisho oo haatan ciidanka amisom ay saga guureen lana doonaya in dibudhis lagu sameeyo marka maamulka gobolka banaadir sidee u arkaa arintaas gaar ahaan waaxdaada xagga ciyaaraha
aada iyo aad ayaa umahadsan tahay dabcan tuulada isboortiga oo ah stadium muqdisho oo maanta lagu wareejinayo amba ay faarijinayaan ciidanka amisom waa guul usoo hooyeysay dhalinyarada soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaana dhalinyarada ku dhaqan gobolka banaadir dabcan dhalinyarada ku dhaqan gobolka banaadir aada ayay u cajabnaayeen sidaa la socoto waxaa magaalada ka jirta garoomo la-aan isboortiga horumarkiisa ayaana qayb weyn ka qaadan doonta haddii ilaah yidhaahdo arrinta maanta dhaceyso waxaana kaga mahad celinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo xukuumadda oo hogaamiyo xasan cali kheyre iyo wasiiradda dhalinyarada isboortiga oo runtii ka qaadatay qayb weyn arrintan garoonkan sida gacanta ay ugu soo laaban laheyd oo isboortiga gobolka banaadirna dabcan dadaal weyn ayay ku geystay qiimo weyn ayayna ugu fadhisaa aada iyo aad ayaan u faraxsannahay maanta
waa tahay waxaa tahay guddoomiyihii ciyaaraha ee gobolka banaadir marka maxay kusoo kordhi kartaa arintan ciyaaraha ee magaalada muqdisho iyo sidoo kale ciyaartooyda hadda magaalada muqdisho ku sugan iyo tartamada magaalada lagu qabta intaba
dabcan hadda tartamada oo gobolka banaadir qabto waa tartamo aad iyo aad u kooban oo sanadkiiba mar ciyaar walba laga qabto sababaha keenayna in hal mar sanadkii la qabto ciyaaraha kala duwan waxaa waxaa koobka ah garoon la-aan garoonkan garoonkan weyn amba dowladan weyn oo stadium muqdisho markuu kasoo biirto amba dib loo habeeyo waxaa imaan karta waxaa imaan doonta in ciyaarihii dugsiyada oo si weyn loo abaabulo ciyaarihii jaamacadaha degmooyinka marar badan la qabto iyo in tababaro kala duduwan oo ciyaaraha kala duwan ah isla garoonkan lagu qabto marka fursad weyn ayay u tahay sportiga soomaaliya horumarkiisa waxyaabaha dib udhaca keenayana waxay ahayd in garoon la-aan dalka uu ka jiro waxaa kusoo dartay sanadihii dambe garoomada yaryarka ah oo shanta lagu ciyaaro taasna markii garoon weyn ay kooxdii tagto xoogaha awoodeeda ayaa hoos u dhaceysa marka garoomadan waaweyn oo maanta la heli doono haddii basketball ahaa lahaayeen iyo ahaa lahaayeenba waxay keenaysaa fursad weyn dhanka kale ciyaaraha fududna sida aala socda garoonka gonis ayay ciyaartooyda ciyaaraha fudud ku codaan iyadana cabirka saxda ma ahan ama international ma ahan laakiin garoonka xiriirka soomaaliyeed ee ciyaaraha fudud ayagana fasaxu faa'iideysan doonaa in standardkii international laga dhex helo oo orodada garoonka weyn istaaga muqdisho marka guud ahaan ummadda soomaaliyeed guul usoo hoyeysa waaye waan rajeynaynaa in dib u habeen lagu sameeyo sida ugu dhaqasiyaha badan waana ku kalsoonahay dowladda inay arrintaas ku dhaqaaqi doonto waa taa marka guddoomiye ma kula tahay in hadda baahi weyn loo qabay maadaama aad sheegtay in garoomada kale aysan ku filnayn tartamada tirada badan ee gobolka banaadir lagu qabto ee noocyada kala duwan isugu jira ee qaarkood ay yihiin kubadda cagtaga qaarkood ay yihiin kubadda gacanta orodadii ciyaarihii fududaa ee kuwaasoo dhan ay ku jiraan
aada iyo aad qulubta ummadda soomaaliyeed oo dhan ayaa aad iyo aad ugu faraxsanaa niyad ahaan iyo dhiirigelin ahaanba dhalinyarada aad ayay maaa niyaddooda u dhisaysaa fursad weyn ayayna u tahay dabcan sida hore marar badan waa sheegnay marar badan ku celcelinay in la helo garoonkan dowladdana dadaal weyn ayay u gashay aadaa kaga mahad celinaynaa fursadana insha allah dhalinyarada way ka faa'iideysan doonaan waataa waxaa jirta bah aada u badan oo ciyaaraha xiiseysa ciyaaraha noocyadiisa kala duwan maxaa la gudboon bahweyntii sboortiga
dabcan bahweynta sboortiga waxaa la gudboon dabcan hadda dhalinyarada soomaaliyeed waxay aada u xiisaysaa ciyaaraha iyadoo garoomo waaweyn oo dalka uu ka jirin iyadoo stadiumkan uu muddo badan xayirnaa sanado kudansan camal ah laakiin hadda markii garoonkan la helo dib u habeen lagu qabay in la helo waxaa kasi muhiimsan in la dayactiro dib u habeen weyn ayuu u baahan yahay markaas ayaa laga faa'iideysan karaa waxaa kaloo ku dhex yaala garoomadan garoomo lagu tababarto oo waaweyn waxaa ku yaala garoomadii teniska wax badan ayaa ku yaala marka dabcan dhalinyarada waxaa la gudboon ama bulbaxweyn sport waxaa la gudboon inay aada iyo aad ugu faa'iideystaan fursadan
aaday umahadsanya kaasi wuxuu ahaa xasan aadan xaaji yabro wiish guddoomiyaha ciyaaraha ee gobolka banaadir qadka telefoonka isagoo ku jira ayuu barnaamijka sahanka raadiya inagu warramay tuulada ciyaaraha soomaaliya waxyaabaha aadka loogu xasuusto laguna jecelaya waxaa ka mid ah xamaasadda taageerayaasha iyadoo qaybta kubadda cagta ee garoonkaas lagu ciyaarana ay soo geli karaan markiiba taageerayaal kor u dhaafaya afartan kun oo qofood haddaba xiriirka kubadda cagta soomaaliya ayaa dhankooda soo dhoweeyay arrintan xogeeyaha xiriir kubadda cagta soomaaliyeed xasan maxamed maxamuud oo loo yaqaano xasan farey ayaan qadka telefoon kula xiriirnay isagoo ku sugan magaalada muqdisho
marka hore waa idin salaama assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sidaan la socono garoonkan staadi muqdisho waa garoonka ugu weyn dalka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya wuxuuna ka koobnaa qeybo fara badan ama kubadda cagta ha ahaato kubadda koliga ha ahaato kubadda laliska dabaasha tenniska handballka fustalka intaas ayuu ka koobnay marka maanta xiriirka soomaalida kubadda cagta iyo dhammaan bahda isboortiga soomaaliyeed waxa uu soo hoyeetay guul kadib markii dib ay u hanteen garoonkoodii weynaa ee faca ahaay ee ummadda soomaaliyed ka dhexaysay marka xiriirka soomaalida kubadda cagta iyo bahda isboortiga soomaaliyeed aada iyo aada ay ugu faraxsan yihiin kabixitaanka ay ka baxeen ciidamada waa mid ay sugayso xiriirka soomaalida iyo dhammaan bahda in muddo dheer horo inay ka baxaan balse laakiin waktiga uu saamaxay oo xagga alla ilaahay ka keenay inay ka baxaan marka waa waa guud u soo hoyatay xiriirka soomaalida iyo kubadda cagta iyo dhammaan bahda isboortiga soomaaliyeed
waa garta marka muddo dheeraa hadda garoonkan ciidanka amisom ay dhex deganaayeen haddana burbur xoogan ayaa ka muuqda bal ka waran dowladdu waxay sheegtay in dib udhis deg dega lagu sameynayo si ciyaarihii halkaas lagu ciyaari jiray dib fursad loogu helo
horta garoonkan waa burbur xoog leh soo gaaray mid hadda hal maalin ama laba maalmood oo ku dhamaan karna ma ahan balse laakiin waa un mid u baahan qorsho dheer oo dib loogu diyaatiraayo oo garoonkaasi dhibaatada badan soo gaartay marka waxaan filaynaa in muddo gaaban hadduu ala yidhaahdan in hoolahaas dowladda iyo iyo wadanka shiinaha oo horay u dhisay garoonkan ballanna qaaday inuu dayactir ku samayn doono mar alla markii nabad ee noqoto marka waa soo dhaweynaa dowladda federaalka ballanqaadka ay sameysay aad iyo aad aan usoo dhaweynaa
waa taa marka waxaa faahfaahin naga siisaa dad badanaa ku dhegeysanaya bal garoonkan aqoontaada u leedahay iyo weliba ciyaaraha lagu ciyaari karo iyo waxa hadda uu kusoo kordhi karo ciyaaraha kubadda cagta ama ciyaaraha kala duwan ee soomaaliya
horta garoonkaas ma ahan garoon keliya waa tuulada isboortiga soomaaliyeeda la yidhahda wuxuuna ka kooban yahay garoomo oo noocyada ciyaaraha lagu ciyaaro wuxuu ka kooban yahay hodheel weynaa ku yiili dhul wuxuu ku fadhiyaa aada aada u weyn uu ku fadhiyaa waana muddo hore ayaa dowladka shiineeska ay dhisay garo dhinaca qaybta kubadda cagta ah qaybtan oo kubadda koleyga iyo iyo iyo handboolka iyo dabaasha lagu ciyaarayna waa ururka jaamacadda carabta sameeyey oo waagii tartamadii carabta lagu qabanaya ayay halkaas ka bilaabeen marka waa garoon aada u weyn waxaa kaaga sii daran haddana hodheelkii kaaga sii daran iyo iyo barxadihii waaweynaay waa un tuulo oo aad iyo aada qiimo uga leh isboortiga soomaaliyeed marka hambalyaan leenahay guud ahaanteena waxaanu hambalyaheena dowladda federaalka oo gacan ka geysatay marka aada iyo aad aan usoo dhaweynheena waana mahadsantihiin ha marka muxuu kusoo kordhi karaa hadda maadaama dadaalo aad wadaan oo qaybihii kala duwana ciyaaraha la hormarinayo gaar ahaan ciyaaraha kubadda cagta horumar weyn hadda u muuqdo marka garoonkan in dib loo helo muxuu soo kordhinaya wax badanoo soo kordhin karaa wax badanoo soo kordhin karaa hadda garoonkan baraadir wuxuu qaadaa uu shan kun oo dab ayuu qaadaa balse laakiin tuuladaas sportiga ama garoonkaas weyn staad muqdisho markii la tago wuxuu qaadaa ilaa iyo afartan kun ayuu qaadaa marka dhul weyn waa la helaa ummadda dhalinyaradana aada iyo aada ayay ugu soo bixi karaan xagga farsamo iyo xagga tiro iyo ama tayo ahaaba marka wax badan ayuu loo soo kordhin karaa kubadda cagta ama guud ahaan sportiga soomaaliyeed
waa garta maadaama berisamaadka aad u joogta garoonkan taariikhdiisii hore iyo waxyaabaha xusuusta leh maxay nooga sheegi kartaa mudane
horta xusuusihii waa un aada iyo aada ay u fara badan yihiin waa un meeshii tartankii ciyaarihii gobolada lagu qaban jiray oo taariikh weyn ku leh waa un meeshii garoonkii tartankii under labaatan jirada waxa ka hooseeya aanu koob ku qaadnay tartamo caalamiyaa lagu ciyaari jiray wadamada badan ama kooxaheena oo oo oo kubadda cagta ayaa ku ciyaari jiray marka waxyaabo badan ayuu xusuus badan ayuu dib noogu xusuusin karaa laakiin wixii hadda ka dambeeyaan haddana dib u bilaaban doonaa hadduu alayiraha tii hore waa soo tagtee
wa waa garta marka dhanka xiriirka kubadda cagta aan fiirino maxaa qorshaha ah oo isaga kaga degan garoonkan hadda tuulada isboortiga ee dib loo helay
kolle horta waxawaa dowladdii hadda gacanta noogu qabatay oo hadda iyada hadda gacanta ku hayso waa ka jawaabsi weyna haddii ala yidhaahdo xiriirka soomaalida kubadda cagta wixii karaankiisa uu ka geli karna waa ka gelaa anagii ay dowladdu iskaasha doona haddii ala yidhaahdo marka wax badana ayaa jiraan marka insha allah waa waa tawfiiqdila allahna waafajiyo xasan maxamed maxamuud oo loo yaqaano xasan farey xogeeyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliya ayaa dhegeystayaal dhegeysanayseen isagoo la hadlayay barnaamijka sahanka raadiyaha haddaba waxaa haatan qadka telefoonka ku jira cabdulaahi faarax ismaan oo ah ciyaaryahan hore uu ciyaari jiray naadigii warshadaha ee caanka ahaa berisamaadkii sidoo kalena ka mid ah dadka aadka lagu yaqaanay garoonka tuulada ciyaaraha kubadda cagta soomaaliya haatan dhanka kale waa guddoomiyaha naadiga dekedda ee soomaaliya oo ka mid ah kooxaha seer-eeda soomaaliya ee weliba waxaa xusid mudan naadiga dekedda inay tahay naadiga sanadkan haysata horyaalka soomaaliya oo ku guuleysatay horyaalka haddaba cabdulaahi ayaan wareysan doonaa cabdulaahi faarax cusmaan kusoo dhowow raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya bal ugu horeyn naadiga dekedda oo aada guddoomiyaha u tahay sanadkan waxay ku guuleysatay horyaalka soomaaliya iyadoo horyaalka sidaan ognahayna lagu ciyaaraya garoonka banaadir stadium intiisa badan laakiin hadda garoonkii weynaa ee ciyaaraha soomaaliya ayaa dib loo soo celiyey bal sideen adiga dekedda aada u aragtaan
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan salaamaya raadiga raadi muqdisho daaweynta isboortka soomaaliya iyo guud ahaan dadweynaha soomaaliyeed waxaan aada ugu faraxsanaa horta soo celinta garoonka istaadi muqdisho isagoo ah garoon caalami ah aadna u fiican weliba leh waxya qeybaha dhan oo sboortiska ah siduu u dhan yahay iyo garoomo ay ku tababartaan kooxaha oo ku yaalo garoonka banaankiisa
waa gartay mar kadeen garoonka banaadir sta maxaa ka rajeynaysaan in garoonka muqdisho ataan
garoonka muqdisho waxaan ka rajeynaynaa markii dayactirkiisa dhammaado inaan ku cayaarno weliba asaga wuxuu leeyahay faa'iido kale oo dheeri ah oo ah inuu leeyahay laba garoon oo tababar oo ku yaalo garoonka ay ku tababartaan kooxaha oo anigoo kula hadlaya naadiga warshadaha ee aan ku tababaran jirnay garoonka dhinaca hoteelka ku yaala agtiisa ah intii aan ka tirsanaa naadiga warshadaha saddex sano aan ku tababarnaya garoonkaas faa'iido ay leeyihiin ugu fiican waa midaas
waa tahay ka waran xagga taageerayaasha hadda aad ku ciyaartaan in taageerayaal badan aysan imaan karin oo ilaa iyo shan kun oo taageerayaala oo qaado garoonka banaadir stadium laakiin garoonkan weyn ee tuulada ciyaaraha soomaaliya waxaa la tilmaamayaa ilaa iyo afartan kun oo taageerayaal inay halkii ciyaarba usoo daawasho tegi karaan taas isbeddel noocee ayay samayn kartaa
daaweyntu waxay ku xiran tahay daaweynta boortiska iyo horumarkiisa garoonka banaadir hadda horta tiro aada u badan soo ma gasho laakiin waxaan isleeyahay haddii cayaaro dibadaha kooxa ka imaadaan waxaa aada ugu fiican garoonka istaaga muqdisho oo garoon aada u baahad weyn
waa gartay markii qeybta aan dekedda intaas kaga baxno laftirkaaga waxaa ahayd ciyaaryahan hore oo aada looga yaqaanay garoonkan stadio muqdisho waxaad ka tirsanaa jirtay kooxdii sancada ama warshadaha la dhihi jiray berisamaadkii bal taariikhdaada halkaas iyo inta sano aada ku ciyaaraysay garoonkaas bal xasuustaada nala wadaag garoonkaas waxaan ku cayaaray saddex sano waxaan u malaynaa naadiga warshadaha laba sano kaalimaha hoose ayaan galnay sanadkii saddexaadna waxaan galnay kaalinta labaad horyaalka ay noogu guuleysatay madbacadda isla jarana daauudkina waxaan galnay kaalinta labaad oo ay noogu guuleysatay kooxda gaadiidka xusuusteydii igu qaaliga ahayd midaas ayay ahayd waana wakti fiican ayaan kusoo qaatay
waa gartay bal ka waran berisamaadkii siday taageerayaasha u imaan jireen iyo garoonka dareenkiisa siduu ahaan jiray
wax lasoo koobi kara maa berisamaadka siday u imaan jireen taageerayaasha iyo kooxaha aaday u fiicneed laakiin waxay ku xiran tahay uun jacaylka iyo isboortiska iyo siday dadku fahmaan
cabdulaahi waxaana la wadaagtaa maadaama ciyaaryahan meeshan aan ka hadlayno ee tuulada ciyaaraha soomaaliya ee kusoo ciyaaray oo dadka ay usoo daawasho tegi jireen berisamaadka ahayd bal tuuladan maxay ka kooban tahay garoomada iyo qeybaha kala duwan ay ka kooban tahay iyo meelaha ay caanka ku tahay bal inoo sharax garoonka istaad muqdisho waxaan isleeyahay wax walba oo ciyaar ah oo tartan lagu qabto ayaa ku yaalo weliba waxaa sii dheer hotel loogu talagalay inay degaan cayaartooyda soomaaliya ama kooxaha dibadda ka yimaado ay seexdaan intaasuu ka kooban
yahay waa garta dhanka kale waxaa inoogu warantaa bal berisamaadkii ciyaarihii ugu xiisaha badnaa ee halkan ka dhacaa ama xusuusta weyn ee soomaalida ku reeba oo dadka hore ay ka sheekeeyaan maxaa inooga xusi kartaa
la ciyaaro badanaa ka dhacay walow aniga aan aada xasuusto ciyaartii soomaaliya morocious under twaniga oo soomaaliya inta xagga hal eber loogu soo raayay intii eber eber ku dhammaatay taasaan ka xasuustaa
waa gartay kooxaha ee dibadda ka imaan jiray ee ee soomaaliya tartamada uga qaybgeli jiray maxaa inooga sheegi kartaa
wallaahi waqti badanaa kasoo wareegay horta kooxa badan way yimaadeen walow xusuusta in hadda aynu saas u badneen kooxa badanaa imaan jiray laakiin garoonka wuxuu ahaa garoon caalami ah
kaasi wuxuu ahaa cabdulaahi cismaan faarax oo ah guddoomiyaha naadiga dekedaha oo haatan heesata horyaalka soomaaliya ee waxauna sidoo kale ahaa ciyaaryahan hore oo ku ciyaari jiray garoonka stadium muqdisho oo aan maanta ka hadlayno qadka telefoonka magaalada muqdisho ayuu inoogu waramaya aad ayuu u mahadsan yahay weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka sahanka raadiyaha waa hagaag dhegeystayaal halkaas weli nagala socotaan waa redio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya sagaashanka mega hertis ayaad naga dhegeysanaysaan barnaamijka sahanka raadiya ayaan ku guda jirnaa markan stuudiya waxaa ila jooga waryahayga cabdikariin oweysiis oo ka mid ah wariyaasha sida weyn ee idaacadda qaranka loogu yaqaano ee berisamaadkii sidoo kale wuxuu ka mid ahaa wariyaashii ka shaqayn jiray ee gaar ahaan dhacdooyinka waaweyn ee maanta aan ka hadlayna ee stadium muqdisho iyo tuulada ciyaaraha kubadda cagta soomaaliya marmarka qaar soo tabin jira wararka ka jira cabdikariin soo dhowo maxaana la wadaagi kartaa xusuustaada ee tuulada ciyaaraha soomaaliya waa mahadsan tahay kaafi horta sidaa ognahay ama la wada ogsoon yahay tuuladaas ama taadi muqdisho waxaa la dhisay sideed iyo toddobaatankii dhismahaasi kadib inkastoo ay dowladda dhexe ay maalgelisay howlaha ugu weyn ay qaban jirtay ayaa waxaa ka mid ah in lagu martigeliyo ciyaaraha waaweyn oo dibadda waxaa laakiin soomaali ahaan oo naga aada noogu qiimo badnaa ciyaaraha lagu qaban jiray gobollada oo aada u xiiso badnaa taasoo markaas keeni jirtay in garoonka meel laga istaago uusan jiri jirin ciyaaraha kale oo ugu xiisaha badnaa waxay ahayd ciyaaraha horyaalka oo wadanka soomaaliya sida janaal daauud iyo muxuu ahaa ciyaalka horyaalka caadiga ah waxyaabaha kale ugu waaweyn oo lagu xasuusan karo waxaa ka mid ah in uu leeyahay hotello waaweyn oo markaasi three stars oo la yidhaahdo oo markaas lagu martigelin jiray dadka oo muxuu ahaa ciyaartooyda sida ciyaaraha lagu qaban jiray qaaradda africa cafu iyo ciyaaraha kale east africa wadamada imaan jirin aan ka xasuusto waxaa ka mid ah kooxda layidhaha al ahli oo masar markaasi mar marti lagu lagu martigeliyey waxaa kaloo jira goormahiya koox la yidhaahdo oo east africa ka mid ah marka taariikh ahaan garoonkani wuxuu ka mid yahay garoommada africa number one ayuu ahaa waagaas xilligaas iyo markaas fiifana ay muxuu ahaay aada garab weyn u siisay inkastoo ay maalgelisay dowladda dhexe oo markaasi uu allahu naxariistay hogaamiyihii hore oo maxamed saad bare uu haysan jiray mideeda kale midda ugu weyn oo laga xasuusan karo waxay tahay tuuladaas ama garoonkaas wuxuu ku fadhiyaa cabir aan la qiyaasi karin oo wuxuu haystaa intaasoo muxuu ahaay jid uu haystaa hadda kahor beri waxaa dhacday anagoo nin dhalinyaraha oo markaasi oo dugsi sare ka baxay inaan u aaday garoonkaasi inaan u daawaystay ciyaar ciyaar ka mid a ciyaaraha oo gobollada waxaan xasuustaa saan marba albaab u tegaya marba albaab u tegaya markii dambe albaabkii aan tegay maan albaab kaloo laga baxay kasoo baxay oo oo mar dib dib ugu noqon waaye marka inkastoo mar dambe aan ka mid ahaa wariyaashii markii hore markii dambe soo boqon jiray haddana waxyaabaha kale oo lagu xasuusto waxaa ka mid ah garoonkaas aada u xiiso badnaa oo aan si fiican ugu xasuusto waxay ciyaaraha gobollada gaar ahaan waxaa jiri jiray in laga soo tebin jiray raadi muqdisho uu raadiyo oo muxuu ahaa gaari gaashaaman gaari loo uu jiri jiray waxaa kaloo marka dambe daa la sameeyey in oo laga soo duubo muxuu ahaa t v-ga soomaaliya sideetan afartii markii la furay in laga soo baahan jiray marka waxyaaba ugu xusuusta badan waxay tahay garoonkaasi oo markii dambe hadda ay isticmaali jireen hobolada waaweyn ee fanaaniinta wuxuu leeyahay meel walbo ciyaar walbo tenniska orodka dabaasha meelo lagu nasto jardiimooyin meelo loo dalxiis tago marka wax weyn ayay ayay aada soomaali u qaban jirtay dhinac kasta cajiib uu ka ahaa cajiibu ka ahaa marka waanu ku faraxsannahay waana soo dhaweyna haddii hadda dib loo furo in uu sidii hore si kadan unu shaqeynayo
waa taha cabdikariinow waxaad ka mid ahayd wariyaasha halkan ka shaqayn jiray raadiyahan qaranka muddoodaas berisamaadkii iyo ciyaarahaas hadda aad ka sheekeynaysay ee gobolada lagu qaban jiray marka ciyaaraha gobolada waxaa la sheegaa inay aada u xiiso badnaayeen oo ciyaartooyda ka socota jubbada hoose oo kale ee aada ugu guuleysan jireen taageerayaal badan ay lahaayeen Aad iyo aad.
bal ciyaarahaas maxaa inaga xasuusin kartaa berisamaadkii kuwooda ugu xiisaha badnaa iyo weliba tartamadii ama gobolkii loogu jeclaa Eh, horta ciyaaraha gobolada en, horta gobolada sidoodaba en, en, la- wuxuu ahaa horta aan aan aan aan aan kuu sheego en, gobolada soomaaliya markii oo ciyaarihii la gaaro waxaa la samayn jiray gobolba degma lagu qori jiray degmadaas ayaa martigelin jirtay iidaa guri guryaha macnaha jiif- jiifkooda iyo waxa ka shaqayn jirtay marka gobol walbo degmada martigelisay ayaa taageero u hayd Ah.
Ah, si markaasi oo macnaha ay- ay taageer iyaguna helaan iyo dadkii kale oo dibadda ka ji- ka yimaado oo macnaha xaafadaha kale degan oo gobolkaas u dhashay En, ciyaaraha ugu xiisa badnaa waxaa ka mid ahaa en, gobolada oo ugu xiisaha badan ugu qiirada badan waxaa ka mid ah sida gobolada waqooyi galbeed oo aada loo xiisan jiray ciyaarahooda En, waxaa ka mid ahaa goboladan en, beledweyne oo kale waxaa ka mid ahaa jowhar En, marka ka mid ahayd marka ciyaaraha ugu xiisa badan waxay dhexmari jireen en, baydhabo marko iyo jubbada hoose marka en, inkastoo dhowr mar ay qaaday en, jubbada hoose en, haddana waxaa jirtay en, shabeellada hoose aan iraahday gobolka maxuu ahaa en, shabeellada hoose in iyaguna ay qaadeen dhowr mar ay qaadeen ana markay ay isku hor yimaadaan aad macnaa ayaa loo xiisan jiray ee waa tahay bal ciyaaraha kale ee ciyaartooyda ajnabiga iyo kooxaha ajnabiga ee wadanka yimaada ama ee qaranka soomaaliya wadamada la ciyaaray oo garoonkaas ciyaaraha ee taariikhda galay ah oo aadka loo xasuusto ama berisamaadkii aad soo tabi jirteen oo warbaahinta qaranka aad ka baahi jirteen maxay nooga sheegi kartaa cabdikariin
wallaahi en, inkastoo aniga aan ka mid ahayn gruubkii oo soo timin jiray ee gruub u qaabisanaa cagmadhiga ka mid ahaa waxaa ka mid ah colomba ka mid ah waxaa ka mid ah cowka ka mid ah allahu naxariiste Eh, dhalinyaro badanaa soo timin jirtay inkastoo waagaas aniga aan maanta soo timin jirin laakiin waa lu xiisjigi jiray waxyaabaha ugu xiisa badnaa waxaa ka mid ah eh, en, ciyaartan alahli iyo ciyaartan kale la yidhahdo gormiya oo aad macnaha soomaalida qofkii awoodi waayey inuu ticket goosto ama halkaas uu gaari waayo inay idaacadaha kala socon jireen waxaa kaloo jiri jirtay in waagaasi raadiyo muqdisho ay dowladda u samaysay inay mikrofoono ay ku xirto meelaha qaar sida en, ceelgaab oo kale en, m- waxaa jiray baalo dheer oo markaasi ku dhex yaalay en, libra biasa meesha la yidhaahdo oo da- saleema africa agteeda baalaa ku oli jiray baalahaas markaa waxaa ku xirnaa jiray microphone microphonekaas oo si toosa muxuu ahaa en, ama sameecad weyn oo markaas si toos oo dadka ay u dhegeysan jireen marka aad ayaa loo xiisan jiray ciyaarahaasi inkastoo waagaasi ay ay home iyo awey sida loo yaqaan ama gurigaa ku ciyaar ama baalka ku ciyaar la yidhahdo haddaa wadamo qaarkood en, oo anaga deris nala ah ciyaarahooda halkan ayaa lagu qaban jiray marka wax weyn oo qaban jiray midaas kale waxaa ku yaala saddex hotel ilaa iyo afar hotel waaweyn oo markaasi qaabili kara en, martida ama ciyaartooyda waxaa kaloo aan la ilaawi karin garoomo kale oo markaasi kubadda cagta ah ama kubadda kolayga ama kubadda muxuu ahaa laliska oo markaasi lagu martigelin jiray oo markaas ay ku tababarin jireen kooxda martida noo ah sida kasoo qaad masar oo kale en, alhali oo kale garoon gooniha jira oo markaas loogu talagalay dadkaasi oo macnaha oo ajnabiga ah inay ku ciyaaraan ama ay ku tababartaan intii ciyaartooda laga gaaray marka waxyaaba badan lagu soo xasuustaa waa inay wanaagsan tahay haddana in dib loo soo celiyo
waa tahay cabdikariin ee, waxaan rabaa dhanka kale inaan ku weydiiyo bal ka waran sida uu ahaa dareenka dadka iyo taageerayaasha siday uga soo qayb geli jireen iyo eh, bal halkaas En, en, horta midda koowaad en, dareenka dadka haddaan kaaga sheekeeyo En, dowladdii dhexe horta oo dowladdii dhexe waagaasi waxay aada ugu dadaashay inay ciyaaraha horumariso En, taasna waxaa ku dareemi kartaa in aan ka gaarnay guulo badan en, wadamo qaarkoodna aansan noo soo dhowaan jirin ama guulaan kasoo gaari jiray markaan dibadda aaday mauritius oo kale marka mar la aaday mar la aaday masarta naftirkeeda mar la aaday mar la aaday marka afrika taariikh weyn baan ku lahayn En, inkastoo garoonkeena garoonka ugu horeeya ahaa fiifa ay ka- ay ka dib habeen badan ay ku samaysay waxyaabaha oo dareen ku gelinaya waxaa ka mid ah yani en, waxaa jiri jiray en, idaacadaha dadka say u dhegeysan jireen iyo dadka say u xaysan jireen iyo dad waxaa iska jiri jiray ciyaarahaas iska jecel oo dantooda waxay ka hormarsan jireen danta ciyaaraha oo markaas dadkaas waxaa dareemaysaa inay ciyaaraha hami weyn u qabaan oo waxaa arkaysaa nin horse taageera nin gobol taageera ay nin muxuu ahaa waxaa laga sheekeynaya intaas muxuu ahaa en, hawshaasi markaas ciyaaraha ku saabsan dareen weyna dadka gelin jirtay maalintii jirtayna waxaa laga sii sheegi jiray en, idaacadda laga sii jiray sheegi jiray ka soo qaad aniga waagaas waan shaqeyn jiray waxaan ka mid ahaa dadkii ogeysiska sheegi jiray shanta daqiiqa ugu horeysa ogeysiska ayaa waxaan gelin jiray inay ciyaari jirto ciyaar jirta maalkaas haa markaas yaa Ee, waa tahay kaasi wuxuu ahaa waryahayga cabdikariin oweysiis oo ka mid ah wariyaasha muddada dheer ka shaqeynaya warbaahinta qaranka wuxuu inooga warramaya aqoonta uu u leeyahay tuulada ciyaaraha soomaaliya cabdikariin aad ayaad u mahadsantaha waa hagaag dhegeystayaal guud ahaan waxaan intaa kusoo gabgabayneynaa barnaamijkii sahanka raadiyaha oo aan maanta gebi ahaanba kaga hadlaynay tuulada ciyaaraha soomaaliya oo dib loo howlgelinayo dayactirna lagu sameynayo Ee, waxaa barnaamijka nagala qayb gala mas-uuliyiin ka tirsan dowladda iyo sidoo kale dad kale oo bahweynta ciyaaraha ka tirsan oo wareysiyo kala duwan aan la yeelanay intaa barnaamij noocan oo kale aan ku kulmi doono waxaan ku dhaafaynaa nabadgelyo